tartamada afeenta soo socota haddii la yidhaahdo baarlamaanka ugu xirnaa dhowrkan bilood insha allahu taala inuu furmo basadhigii shanaad u furmaado waana dini maasha allah ha kulamadii iyo shaqadii baarlamaanka ayaa dib u bilaabanaysa insha allahu tacaala afninkii soo socotaana la furaya baarlamaanka madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka dhammaantooda kan federaalka iyo kan koonfurbeedaba ayagoo warjiro ay furi doonaan insha allah kalfadhigii shanaad way kalfadhigii shanaad kii ugu dambeeyey ma aha insha allahu tacaala laakiin kalfadhigii shanaad way kalfadhigii ugu dambeeyey ma aha kalfadhigan mid kale ka dambeynaya ha sidaad la so sidaad la socotiin oo madaxweynaha iyo baarlamaanka waktigooda waa kala horeeya madaxweynaha waa waktigiisa nofembar todoba iyo tobankeeda ay ku egtahay laakiin baarlamaanka sanadu ka dambeeya maya baarlamaan la kala daro ma jiro sii shaqeynaya baarlamaanka ilaa waktigiisa u ka dhamaado baarlamaanka baarlamaan lasoo doortay waa socodka kasoo baxay waktigiisa dhamaysanaya